bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeenii boqol iyo toddobaatanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dersiganina wuxuu weli ku saabsan yahay mukaatabat lmuluuki walumaraa warqadihii uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam u qoray ama una diray boqoradii adduunka waagaa la yiqiinay lana gaadhi karay iyo amiiradii markii uu heshiis la galay quraysh oo ahayd cadowga koowaad ee islaamka oo saddex-iyo tobankii sano ee maka la jooganay la dagaalamaysay lixdii sane ee ugu horreysay ee rasuulku uu madiino joogayna dagaal aan kala go' lahayn ku hayay markii nimanka heshiis toban sana a lala galay heshiiskii la magac baxay sulxul xudaybiya markaasaa rasuulku wuxuu u gacan bannaanaaday uu xoogga saaray sidii dacwada islaamka loo faafin lahaa marka boqoradii adduunka ee waagaa la yiqiinay ayuu warqada u qoray waxaan soo gaadhnay alkitaabu ila lmundir ibni sari kitaab uu u qoray rasuulku sala allahu calayhi wasalama nin la dhihi jiray almundir ibnu saawi dheh saari maa saawi waa ninkii baxrayn xukumi jiray baxrayn tuuladan yar ee hadda baxrayn la yidhaahda ee naqaano waagaas waqtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalama waagaana boqortooyo yarunbay ahayd wa kataba wuu qoray annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalama ila lmundir ibnu saawi ninka la yidhaahdo xaakim ilbaxrayni meesha baxrayn la yidhaahda ninkii xukmay wuxuu u qoray kitaaban qoraal qoraalkaasoo yadcuuhu rasuulku ugu yeedhayo ninkaas fiihi qoraalka ilal islaami islaamka ugu yeedhayo wa bacatha wuxuu u diray rasuulku sala allahu calayhi wasalama ilayhi ninkaas xaakim baxrayn xukumay ee mundir ibnu saawi la dhihi jiray saxaabi la yidhaahdo alcalaa ibn alxadrami ayuu u diray alcalaa ibn alxadrami ayuu u diray calaa ibn xadrami wuxuu ahaan jiray nin saaxibu karaamaad ah waxyaalo oo karaamo ah karaamaad uu ilaahay kasoo muujin jiray oo ciidan uu watay oo badda iska kormaraya ayaa la arki jiray baddaba uun iyagoon dabaalin badda korkeeda ku soconaya maca fardahoodii bidaalika alkitaaba qoraalka isaga bidaalika alkitaabi qoraalkaas ninkaasaa loo dhiibay fa kataba wuxuu qoray rasuulku almundir ninka la yidhaahdo ibnu saawi wuxuu u soo qoray kitaaban ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam isna warqad buu usoo qoray fa kataba almundiruna ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wuu usoo jawaabay marka halkan kada waxaan laynoo sheegin oo uusan soo aroorinin sheekha kitaabkan qoray qoraalkuu rasuulku u qoray ninkaa isagaa ma sheegin laakiin waxaa laga fahmayaa waa kuwii uu qori jiray uun boqoradaas oo min muxamedin rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama ilaa almundir ibni saawi xaakim albaxrayn salaamun calaa man itabaca alhuda aslim taslam kuwii hore noocooda unbuu la mid ahaa marka ninkii wuu soo jawaabay jawaabtiisii wuxuu yidhi ninkii amaa bacdu intaa kadib yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow mar hadduu yaa rasuul allahi yidhi wuu islaamay saasaad ka garanaysaa fa innii anigu qara'tu waxaan aqriyey kitaabaka qoraalkaagii waxaan ku dul aqriyey calaa ahli lbaxrayni jasiiraddaa yarta ee baxrayn la yidhaha dadkii deganaa waan ku dul aqriyey dadkii marka way kala qaybsadeen fa minhum waxaa ka mid ah man dad ama qolo oo axaba alislaama islaamka jeclaatay wa acjabahu islaamkuna wuu cajabgeliyey oo oo jeclaaday unbay la mid yihiin oo wa dakhala fiihi islaamkii soo galay oo soo islaamay wa minhum waxaa ka mid a dadkii baxrayn deganaa man qolo oo karihahu islaamka nacday waa dadkii carabtaa intaasi wuxuu yidhi wa biardii aniga dhulkan aan joogo ee baxrayna waxaa ku sugan oo ku nool majuusun kuwa dabcaabuda oo iraan iyo meelaha ka yimid furus ah wa yahuudun yahuudina way ku nooshahay ee fa axdif ilaya iisoo sheeg fii daalika arrintaa iyada a amraka amarkaaga waxaan ka yeeli lahaa dadkaas ilan dadka waxay u qabsadeen dad muslimiina dad mushrikiin ahoo mushrikigooda iskaga sii jira oo carab ah niman furusahoo majuusahoo dabkooda caabuda iyo yahuud marka saan ka yeeli lahaa iyo sidii loola dhaqmi lahaa iisoo sheeg unbuu ka yidhi fa axdif ilaya iisoo sheeg fii daalika arrintaa iyada ah amraka amarka aad ka bixinayso fa kataba wuu qoray ilayhi ninkii almundir ibnu saari ahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama qoraalkan buu u qoray bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamedin rasuulillaah qoraalkani wuxuu ka socdaa muxamed rasuulillaahi ahaa sala allahu calayhi wasalam ila almundir yowna u socdaa ibnu saawi salaamun calayka salaamun calaa man itabaca alhudaa lama dhihin salaamun calaa man itabaca alhudaa lama dhihin maxaa jira waa markaas marka aansun qofku weli muslimiin baa saas la yidhaah laakiin markuu islaamo assalaamu calayka ama salaamun calayka waa islamidu nabigaa salaamay saasuuba jannada ku gelayaa ruuxuu nabigu salaamun calaykum yidhaahba fa innaa anigu axmudu ilayka allaha alla subxaana wa tacaala ayaan ku mahadinayaa alladii allahaasoo laa ilaaha illaa huwa isaga maahana aan ilaah kale oo xaq lagu caabudaay jirin wa ashhadu waxaan qirayaa iyadan markhaatina ka ahay ogahayna anna muxamedan cabduhu warasuuluhu inuu muxamedna addoonkii ilaahay yahay rasuulkiisiina yahay amaa bacdu intaa kadib fa innii anigu udakiruka alla udakiruka allaaha casa wajalla ilaahay baan ku xusuusinayaa maxaa jira fa innahu shaniye man qofkii yansax wanaag ka shaqeeya marka tan weeye qofkii wanaag ka shaqeeya fa innamaa yansaxu linafsihi naftiisa unbuu wanaaggaas usoo jiiday u shaqeeyey wa innahu shaniya man qofkii yutiicu u hoggaansama rusulii kuwa anigu aan soo diro oo wayatabic raaca amrahum taladooda faqad ataacanii aniga ayuu ii hoggaansamay oo amarkayga qaatay waman qofkii nasaxa lahum nimanka anigu aan soo dirshaday ee rusushayda u naseexeeya oo wanaagooda ka shaqeeya khayrkooda faqad nasaxa lii aniga ayuu ii naseexeey oo anigu khayr ila yuu maaragtay aniga ayuu ii naseexeeyey aniga ayuu khayr ii qabtay micnihi ilaa nusxigu waa khayr wa ina rusulii aniga nimanka aan kuu soo diray qad ahnaw calayka khayran khayr ayay kugu sheegeen way ku ammaaneen khayr bay kugu sheegeen wa innii anigu qad shafactuka waan shafeecad qaaday kuu shafeecad qaaday fii qowmika qoomkaaga oo idil qoladaada oo idil dadka ku nool baxrayn oo dhan anaa u shafeeco kaaga shafeeco qaaday buu yidhi oo maxay tahay marka shafeecadii fatruk u dhaaf oo u daa lilmuslimiina muslimiintii maa aslamuu calayhim waxay ku islaameen markii ay gacanta ku hayeen xoolahoodii iyo waxay ahaayeen iyo xaaladoodii iyagaa iskale muslimiinta sidooda u dhaaf wa cafawtu can ahli dunuubi wixii dembi galay markaa ka hor islaamka ka horna dembigiisii waan cafiyey maxaa jira alislaamu yajubu maa qablahu islaamka naftiisa ayaa wuxuu tirtirayaa wixii dembi ah la galay islaamka ka hor ee faqbal minhum dadkaana arrintaas ka aqbal wa innaka adigu mahmaa mar kasta mahmaa intiiba tasluxu aada nin fiican tahay oo si fiican wax u maamulayso islaamkana aada ku socoto falan nacsulaka can camalika shaqadaada ma kaa qaadayno intiiba aada fiican tahay dee nin xunna shaqo in lagu fiirsado ka sugi maysid nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam iyo qof wadadiisii ku socda ka sugi maysid qof xun oo ama tuug ah ama dadka dhacaya ama faasiqoon diinta ku dhaqmayn wa innaka adigu mahmaa taslux intiiba aada fiican tahay ood wanaag ku socoto falan nacsulaka can camalika shaqadaada kaa qaadi mayna sidaasaad xaakimkaagiiba ahaanaysa baxrayn adunbaa xaakimka ah waman qofkii aqaama calaa yahuudiyatin qofkii raba inuu yahuud iska sii ahaaduusan islaamin aw majuusiyatin ama dabcaabkiisa uu iska ahaado fa calayhi ljizya waa inuu jizya un bixiyo bas meeshaasa waxaad ka qaadanaysaa wax diin lagu qasbayaa inaysan jirin inaynan marnaba ka mid ahayn diinta islaamka in ruux diin lagu qasbo qofku diintiisu iska haysanayaa laakiin haddii meesha dowlad islaam ay ka dhacdo muslimiintuna zakay bixinayaan dadka kale aan muslimiinta ahayna jizye ayay ayay bixinayaan zako markasta waa la wada bixinayaa canshuurna waa meesheeda oo hadda dadka dhan canshuur baa laga wada qaadaa marka jizyadii iyo wixii la qaadi jiray oo kheyrulmuslimiin laga qaadayay canshuurtaasay soo wada gelayaan oo ruux walbaba laga qaadayo saasay muwaadiniintii ku wada sinmayaanba laakiin muslimku mar kasta zaka isaga uu bixinaya isagoo canshuurtii bixinaya muslimku yuu zakana bixinaya maxaa jira canshuurta waxaa loo qaadaa muqaabil wax adiga lagu qabanayo un oo waxaad iibsatay canshuurta wax lagaa qaadanaya maaha dadku khalad bay canshuurta ka fahamsan yihiin haddii kuwa canshuurta qaadaya dee khalad u isticmaalayaan oo iyagu corruption iyo qashin ay u isticmaalayaan waa goonideeda laakiin canshuur sideeda idin ma aha wax ay dowladdu qaadanayso oo iskala tegayso waa wixii adigu wax lagugu qaban lahaa waxbaa lagu ubadkaaga wax lagu bari oo waa waa lagugu daweyn adigii carruurtaada wax lagugu daweyn oo wadooyinkii baa lagugu sameynaya oo shaqo ayaa lagugu abuuraya oo yacni ummad dowladuhu maxay ku hormaraan dowladdu ma dadkay dhacdaa ma xoolay haysataa xagee xoolaha ka keeni dowladdu dowladu waxaa lagu yahay canshuur dadka laga qaaday dowladaha waxay dowlad ku tahay canshuurta inay dadka ugu adeegto sidaa weeye dowladaha hormaray iyo ummadaha hormaray sidaasay u dhaqmaan laakiin dunida saddexaad kuwa dowladda sheegta canshuurtii iyagaa jabaabka ku shubta dadkuna markaa ma bixinayaan inay bixiyaanna ma hadde maxay u bixinayaan ma nin jeebkiisu u shaqaynaya alkitaabu ilaa hawdah ibnu cali saaxib ulyamaama qoraaladii ayaan sii wadaynaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu u dirayay kuwan waa amiiro yaryar oo caraba boqoradii waaweynada adduunka waan ka soo hadalay darsigii kan ka horreeyey duruusii ka horreeyey baan uga soo hadalay kuwani waa boqoro yaryara oo iska kaaba qabiilo camala alkitaabu ilaa hawdah nin la yidhaahdo ibnu cali saaxib alyamaama dhul yamaamo la yidhaahdo oo hadda meeshan almantiqa almantiqa alwusta oo sacuudiga ay ku taalo oo yamaamo la dhihi jiray nin waagaas madax ka ahaan jiray yuu qoraal u diray rasuulku sala allahu caleyhi wasalam wa kataba nabiyu nabigu wuu qoray ilaa hawda ibnu caliy saaxib alyamaama nin hawda iyo ina cali la yidhaahdo oo meesha yamaamo la yidhaahdo oday ka ahaabuu u qoray muxuuna u qoray rasuulku sala allahu caleyhi wasalam بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله محمد كي رسولك إلهها يكس على قرال كني إلى هوذا بن علي أو ابن علي نك هوذه إن علي اللي هذا أيو كس على سلام على من اتبع الهدى ولكن مشرك بوها سلام نبض على من اتبع الهدى عدي هنونك راعدة كركي سها هاتو waclam ogow hawdow anna diinii diintaydaoo islaamkii sayadharu inuu gaadhi doono ilaa muntaha alkhufi walxaafir cag cag iska dheh cag geel ama cag dad labadiba labadaasba cag baa la yidhaahdaa dadkuna cag bay leeyihiin geeluna cag bay leeyihiin waxba qasamaa inaan geel unku xidhno yacni meel bani aadam joogo oo dhan buu gaadhayaa wey meel bani aadam joogo oo idil iyo diintani gaadhaysaa waa saan she- waa siduu rasuulku sheegay oo meel adduunyada ku taallo oo qox muslimna aan laga helaynin ma jirto maanta ha yaraadeen ha badnaadeen ha fiicnaadeen ha xumaadeen wuxuun tukanaya oo shahaadateynka qiraya meel walba waa laga heli u malayn maayo in magaalo dunida ku taallo xataa tuulo dunida ku taallo oo wax muslin aysan joogin ay adduunyada maanta jiraan haddii hadda ay jiraanna wuu gaari doonaa siduu nabigu sheegay sala allahu caleyhi wasalam uu ku bishaareeyey waclam ogow ana diinii diintaydu sayadharu inuu gaari doono uu qaalib weliba ka noqon doono ilaa muntaha alkhuf walxaafir qoob lo-dana meel walbaa laga helaa iyada saasay ku fiican tahay meel aan lo-i joogin ma leh alele waxayna joogin meelaha lama degaanka ayayna ku noolaan karin laakiin dunidan kale oo iska bada- barwaaqada ah xoolaha ay qabaan ee ugu badani waa lo waaye meel cagi gaadho caggeel ama cagdad yuu diintani gaadhi doontahay fa aslim iska islaam taslam aada badbaadide wa ajcalu laka waxaan ku waxaan ku siinayaa oon ku dhaafayaa laka maa taxta yadika maa taxta yadayka wixii labadaada gacmood aada ku hayso wixii aada xukunto maanta micni yaa laga wadaa inta adigu aada maamusho rasuulka sala allahu caleyhi wasalam wuxuu yiqiinay dadku say xukunka u jecel yihiin iyo xukun daraaddiis ay ugu gaaloobanayay naarta u geli rasuulkana sala allahu calayhi wasalama isaga waxa kaliya uu ka shaqeynaya dadku say jannada ku galaan ay naarta uga badbaadaan mar wuxuu gacan kugu siinayaa wax kasta ood ku islaamaysa si aada u badbaaddo haddii aada xukun u gaaloobi lahayd xukunkii waa lagu siinayaa weeye haddaad maanta dhihi lahayd "Ma- in- haddaan islaamo waxaan waayayaa xukunkayga xukunkii ma waayaysid iyo warqadii koobaad uu qoraya ayuu uga ballanqaadaya wakhtaara wuxuu xulay rasuulku uu doortay lixamli hada alkitaabi qoraalkan isaga ah qaaditaankiisa oo ninkaa loo geeya saliid ibnu camr alqaam- alcaamiri nin layidhaah falamaa markii qadima uu u yimid ama u tegay kolba midkii aad dhinaciisa ka fiirisa wey u yimidna waa markaad ka fiirisa ninka loo yimid u tegayna waa kii socday marka waa isla gurigeyntii un. falamaa markii qadima uu yimid waaye S- saliidun ninka saliid la yidhaahdo calaa hawdata markuu u yimid falamaa qadama dhamaya falamaa markii qadama uu u dhiibay saliidun saliid ca- saliid calaa hawda markuu u dhiibay bi hada alkitaabi qoraalkaas makhtuuman isaga oo la shaabadeeyey oo tiimbaraysan anzalahu ninkii wuu soo dejiyey gaadiidkuu fushanaa fadhiisuu yidhi waxayaahu wuuna salaamay wa qara'a calayhi lkitaaba qoraalkiina wuu ku dul aqriyay faradda calayhi wuxuu ugu jawaabay raddan duuna raddin jawaab jawaab ka hooseysa jawaab jilicsan waa haa iyo maya yaa jawaab aan mogtahay wixii waan aqbalay iyo ma aqbalin labadii mid aan ahayn oo meel dhexe ah ayuu iyo jawaabtihiisii noqotay faradda calayhi wuxuu ugu jawaabay raddan jawaab oo duuna raddin aan jawaab buuxda ahayn haa iyo maya aan midna ahayn wa kataba ila nabiyi nabiga wuxuu u qoray sala allahu calayhi wasalama maa axsana maxaa ka wanaag badan maa tadcuu ilayhi waxaad dadka ugu yeedhayso wa ajmalahu ka qurux badan marka rasuulka wuu ammaanay iyo islaamkii laakiin eh, isagiina wuu is-ammaanay waalcarabu carabtuna wuxuu yidhi tahaabu makaani meesha aan joogo ayay iga cabsataa buuli meesha aan joogo ayay iga cabsataaye fajcal lii bacda alamri arrintan aad waddo wax iga sii attabicka aan ku raace marka wuxuu ku qanci waayey meesha adigu aada xukunto oy adiga maamulkaaga hadda ku hoos timaadaa laguu daynayaa intaas wax ka badan buu rabaa waxaa ku jira si aan adu ogaataan loolan kale oo foolxun oo dad badan oo xataa maanta muslimiin ah ee karkaarka weydaariyey oo xaqa ay la arki waayeen oo ah ficiltan laba qabiil oo ficiltamaya maxaa jira carabta waan ka soo hadalay markii aan kitaabka awalkiisa ka soo hadlaynay carabta cadnaaniyiinta la yidhaahdo laba qabiil ayaa ugu waaweynaa labadaa qabiil mid waa mudar midna waa rabiica mudar qoraysh baa ka dhalatay oo rasuulku ahaa qolyaha kalena rabiica marka reer yamaamadani waa rabiica marka wuxuu leeyahay adduunka oo dhan inuu nin reer mudari xukumo aan wax la iga siinin taas ma yeeli karayo inta yaree yamaamo ah kuma qancaye wuxuu yihi waxan weyn iyo maamulka weyn haddaad reer mudar tihiin aada hesheen wax iga sii saasuu yidhi fajcal lii bacda alamri arrintan weyn eed leedahay waxaan tegayaa meel oo qoob cag iyo qoob meel ay tagaan intaa wax iga sii buu yidhi attabicka aan ku raace wa ajaaza wuxuu jaa-isad iyo abaalgud siiyey saliitan bijaa-isatin wa kasaahu ahwaaban dharna wuu soo siiyey oo minasi hajar meesha hajar la yidhaahdo dharkeeda faqadima wuu keenay oo wuu la yimid bidaalika arrintaas jawaabtii iyo dharkii iyo wixiiba kullihii dhammaantii yuu saliid cala nabiyi nabiga ula yimid fa akhbarahu rasuulkana wuu u sheegay wa qara'a anabiyu kitaabahu ninkii qoraalkiisii ayuu rasuulku aqriyey waa lagu dul aqriyay faqaala wuxuu yidhi rasuulku low sa'aluunii hadday i weydiisan lahaayeen qicatan cad yar oo min al ardi dhul ah maa facaltu ma yeeleen dhulka ilaahay baa iska lema hebel baa la siinayaa baadin wa baadin maa fii yadayhi baadin wuu baaba-ay wa baadin maa fii yadayhi waxalle wixii intuu xayeyna intiina dhaaftay buu falamaa markii insarafa rasuulullaahi rasuulka ilaahay uu ka soo laabtay min alfatxi fatxigii markuu ka soo laabtay fatxigu waa kee waa fatxi maka jaa-ahu jibriilu rasuulka jibriil baa u yimid calayhi salaam wuxuuna u sheegay bianna hawda ninka hawda la yidhaahdo hawda bin cali maata inuu dhintay fa qaala nabiyu nabigu markaa wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam amaa ina alyamaamata marka mar hadduu kii dhintay yamaamo meesha la yidhaahdo sayakhruju biha waxaa ka soo bixi doona kadaabun beenaale oo yatanabbaa nabinimo sheegta kaasoo yuqtalu la dili doono bacdii aniga dabaday anuu markaan geeriyoodo kadib yaa la dili doonaa fa qaala qaa'ilun nin hadlay ayaa wuxuu yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow man yaqtuluhu yaa dili doona faqaala rasuulku wuxuu ihi anta wa asxaabuka adiga asxaabtaada ayaa dili doona fa kaana kadalika sidaas ayay ahaatay qoraalkaasina sidaas ayuu ku dhammaaday marka waa reeya maama dad khayr leh maysan ahayn oo niman rabiico ah oo mudar unbay fiirsanayaan sida hadda qabaa-ilka waaweyn ee soomaalidu hadda isu fiirsanayaan alkitaabu ila alxaarith ibnu shamir alghasaani saaxibi dimashq qoraal alkitaabu qoraal oo uu rasuulku u diray ila alxaarith ibnu abi shamir nin la yidhaha xaarith ibnu abi shamir alghasaani oo qolada reer khasaan la yidhaaha oo saaxibu dimashq magaaladan weyn ee caasimadda suuriya ah caasimadii amawiyintana ahayd ninkii xukumay na qoraal buu u qoray rasuulku sala allahu caleyhi wasalam sida aan mar hore marar horena aan sheeganay waxay dimashqi waxay ka mid tahay sida la yidhaahdo magaalooyinka adduunka ugu qadiimsan bay ku jirta iyay ka mid tahayba waa la saasaa la yidhahda waa magaalada adduunka ugu qadiimsan baa la yidhahda ilaa toddoba kun oo sanay jirtaa baa la yidhaahdaa marka ninkii magaaladaa xukumay weeye kataba wuu qoray ilayhi xaarith ibnu abi shamirkaas annabiyu nabiga ayaa wuxuu u qoray bismi illaahi raxmaan raxiim min muxamedin rasuulillaah muxamedkii rasuulka ilaahay ah sala allahu calayhi wasalam ila alxaarith ibna abi shamir ninka la yidhaha salaamun calaa man ittabaca alhudaa nabadgelyo ha ahaatay ciddii hanuunka raacday oo wa aamana billaahi alla rumeeyey wasadaqa rumaystay oo ama wasadaqa run sheegay wa innii anigu adcuuka waxaan kuugu yeedhayaa ilaa an tu'mina billaahi waxdah inaad rumayso alle keligii inaad rumayso laa shariika lahu oo uusan wax shariik ah oo cid shuraka a yihiin uusan jirin oo shariik la ah yabqaa laka mulkuka haddaad saas yeesho boqortooyadan aada jeceshahayna baaqi bay ku anhaysaa adaa lahaanaya wakhtaara wuxuu xulay ama xushay ama doortay lixamli hada alkitaabi qoraalkan isagaa qaaditaankiisa shujaac ibnu wahab nin la yidhaah oo min bani asad ibnu khusayma ka mid a qoladaas ka dhashay walamaa markii ablaqahu shujaac uu gaadhsiiyey hukid hu ninkii la dhihi jiray alxaarith ibnu abi shamira alkitaaba qoraalkii markii loo dhiibay ramaa bihi wuu iska tuuray wa qaala wuxuu yidhi man yanzacu mulkii canii man waa kuma car waa kuma oo yanzacu iga faramaroojiya oo iga qaada mulkii boqortinimadayda mini aniga wuu kuu hadhay yabqaa laka milkika buu leeyahay ma isagaa iga qaadi karaba halkaas ayay kala bus kala buskicisay waa nin meel baas looga suuldhabayo ama looga suuldhabaalaynayo walam yaslam ninkaasi ma islaamin walam yuslim ma islaamin wasta'dana fasax wuxuu weydiistay qaysara boqorweynihii ee reer rooma ayaa wuxuu weydiisay fii xarbi rasuulilaahi rasuulka ilaahay inuu la dagaalamo wa nin baa warqad saasa iisoo qoree ii fasax buu hi ninka aan la dagaalame fa hanaahu wuu ka leexiyey wuu ka qabtay hana waxaa la yidhaah wax saas lagaaga leexiyo wax meel saa u socday oo saas loo leexiyo thani laabid wuu ka laabay ra'yigii uu rabay ayuu ka celiyey ka waabiyey uu ka laabay waabin ma aha weliba waabinta inta lagaa yarha celiyaad haddana bilaabi kartaa wuu ka celiyey weeye uu ka leexiyey can casmihi waxyaabihii uu uu niyeysnaa fa ajaaza alxaariu xaarit wuxuu jaa-iso u siiyey shujaac ibnu wahab bilkiswati dhar wanafaqati iyo xoolo kale waradahu bilxusna uu iska soo celiyey markii boqorkii uu la hadlay kadib ee markii hore xumaan iyo balaayi muwaagana marka waxaa weeye nimankii lala soo hadlay in yar baa ka islaamtay nimankii waaweynaa waxa weeye nin walba xukunkii inkastoo hadda ninnaba uusan islaamku xukun ka qaadaynin oo rasuulkuusan xukun ka qaadeen oo nin walbaba u sheegay haddaad intaad hagaagsan tahay adaa meesha maamuli la yidhi islaamka unbaad ku maamulaysaa oo dowladda islaamka aad soo raacaysaa laakiin haddana nimankii maaragtay ee jawaabta ay bixiyeen sidii la rabay maysan noqonin hada wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu